marka laga hadlayo magaalo uu ka jiro ganacsi mashquula oo xooggana degmooyinka galmudug waxaa khasab ah in gurceel ay maskaxdaadu ku soo dhacdo magaaladan waxay samayso horumar ballaaran oo dhinaca saxmadda ganacsiga ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay iyadoona ah ka mida degmooyinka ugu horeeya ee uu ka jiro ganacsiga ugu xooggan waa kuwan qaar ka mida ganacsida degmada gurceel oo isbarbar dhigaya sannado ka hor ah gurceel ganacsiga ka jiray iyo weliba maanta sida uu yahay waxaan dhihi karnaa shalay iyo maanta laba waa laba waqti waaye waxaan dhihi karnaa waa habeen iyo maalin shalay deegaanka ganacsigiisu uu hooseeyey maantana boqol kiiba boqol laba kun labaatan iyo shan la joogaa abaar laga soo bilaaba ilaa laba kun iyo toban iyo shan tayinkaas yeris oo kaleeto uu isku bedelay aada isu bedelay dhan walba ha noqoto deegaanka wuxuu sameynayaa ganacsi ballaaran maalgelin ballaarana ku socoto waa amnigiisu waa boqol boqol muhiimaduna waxay tahay ganacsiga waxaa kor kaca u qaadaya waa amniga waxaan isnaa amni boqolkiiba boqol ah alxamdulilaahi dad waa firfircoon oo shaqooyinkooda iyo nidaamyadooda iyo horumarkooda iyo bisniyaalan way dhooban yihiin walaahi wax badan ayaa iska bedelay markii aan u fiirino heerka maanta la joogo labada kun labaatan iyo shanta iyo labada kun iyo tobankii maalintii aan shaqadan soo bilaabina labada kun iyo tobankii oo kale toban iyo shantaas sano hadda waxaan kusoo shaqaynayna electronican waxaan ka shaqaynayna magaalada gurceel iyo eriyada adig kaagrow waxaan is leeyahay maalintaas iyo maanta farqi weyn oo udhexeeyo boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karnaa maanta shacabku waxaa soo fahmaya isticmaalka electroniga khaasatan moobeelada gaar ahaan weliba taleefanada smartphoneka ayaa dadku aad boqolkiiba sagaashan iyo shan wataan markii loo fiiriyo xilligii hore iyo xilligan wax isku dhow ma ahan xilligaas waxaa laga yaabaa waxaa soo bilaabanaya electroniga ayaa bilow iska ahay taleefonaha yarkaho gacanta gacanta oo la yidhaahdo niiclayaasha oo kale ay dadku dhahaan kuwaas ayaa badanaa dadku isticmaali jireen xilligaas laakiin hadda waxaa waaye dadka boqolkiiba sagaashan xataa dadka waayeelka waxaa arkaysa smartphoneka iska isticmaalaan maamulka dowladda hoose ee degmadan ayaa dadaal xooggan ku bixiyey sidai ganacsadu ay u dareemi lahaayeen ammaan buuxa waxaana ka dhexeeya wada shaqayn xooggan iyagaiyo ganacsada sida uu rediyo dahreer u sheegay guddoomiyaha amniga iyo cadaaladda ee degmada gurceel mudane bacadle sheekh xuseen na waa mahadsantaa dee meel kastoo xilli walba laga shaqaysan kara waxaad dareemi kartaa howl badanaa la geliyey juhdi badanaa la geliyey ciidamada amniga oo kala duwanaa juhdi badan geliyey dadka shacabka haddana aad waxay u shaqeeyaan waxyaalaha qaldan iyo waxyaalaha ay ka shakiyaan si degdegay ula soo xiriiraan laamaha amniga iyo mas-uuliyadda degmadaba aaday ula soo xiriiraan marka waxaad dareemi kartaa in uu ganacsigu free noqdo ama ay quraceel noqoto xarunta galmudug ee ugu hormaraysan ama ganacsiga ugu horumarsan inay noqoto dee waxaad dareemi kartaa isku xirnaansho bulshada iyo ciidamo amniga iyo maamulka inay tahay halkaasaad ka dareemi kartaa dee mana la helo waad dareemi kartaa magaalo noocaan oo kale ah xilli walba sagaal saac toban saac fiid hore xilli dhexe aroor intaba magaalo shaqaynaysa oo adeegyadii bulshado kala duwan aad ku arkaysid ama aad ka helaysid waxaad dareemi kartaa macnaha inay tahay dad isku tashtay oo horumarkooda iyo amnigooda iyo ganacsigooda dad ku wada qanacsan yihiin aad u dareemi kartaa waana mahadsanta gurceel inkastoo ay ka mid tahay degmooyinkii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya haddana haatan waxaa ayaa kula tartamaysaa dhinaca ganacsiga magaalooyin waaweyn oo xarumo u ah gobollo waaweyn oo dalka ka mid ah